heshiiska saldhigga ciidanka imaaraadka carabta ee berbere laga siinayo waxa uu dheliyey su'aalo ay dad badani isweydiinayaan oo jawaabahoodana weli la baadigoobayo madaxweynaha somalilan mudane axmed siilaanyo ayaa codsigii uu labada galo u jeedinayay waxaa ku jiray wax loo micnaysan karo fikirkiisa ku aadan nuxurka ujeedka heshiiskan mudanayaal waxaan maanta u baahanahay inaynu kasbanno saaxiibo badan aynu isku kashanno siyaasadda dhaqaalaha nabadgelyada horumarka iyo maalgashiga dalkeenna dalkeenna dihin ee damarkiisu dushiisa jiifo haddaba ma aaminsani in mashruucan uu dhibaato iyo dhaliilo ku soo kordhinayo guud ahaan mantaqadan gaar ahaan geyiga somalilan waxaan leeyahay ragga berada dalkan iyo dadkan ka saadaalinaya waar bero kaa maqan looma yeedho mudana guddoomiye mudanayaal waxaa hortiina yaalla nuxurka heshiiska lagu asaasayo saldhigga milatari ee ka kooban shan iyo tobanka qodob kaasoo la saxiixi doono marka aad ansixisaan nuur jimcaalo faarax waa madaxa hantidhowrka qaranka ee dowladda federaalka soomaaliya sidan ayuuna isagu u sharaxayaa dulucda heshiiskan saldhigga ciidamada imaaraadka carabta laga siinayo berbera kan heshiiskan heshiiskan waxa weeye waa midi laba af leh waa mar walba musuqmaasuqoo shakhsiyaad somalilan ah federaal ah baa beecinayey oo dhulkaa rabay in la geeyo shirkado turki ah imaaraadka aan dhihi gaaray oo imaaraadka lasoo galay waa musuqmaasuq oo maaha transparenty maaha accountablena uma noqon karaan shaksiyaadkaasi sababtoo ah accountable hadday yihiin waxa weye dadkiiba waxay tusi lahaayeen waxa meesha ka jira iyo waxa benefitkaaga ku jira benefitkii ma cadda dantii ummadda iyo guud ahaan iyo gaar ahaanba ma cadda waxa weeye shaksiyaad dhoofay meel tegey warqada la soo siixday hoteello kusoo siixay soo qaaday iibinaya heshiis ku sheeggan weye anigu marka waxa weye marka lasoo duubo waxa weye waa musuqmaasuq waa maraya waxa weye marka labaadna waxa weye xadgudub qaran weye golayaasha wakiilada iyo guurtida waa ay soo dhoweeyeen heshiiskan waxaana lagu qaatay cod buuxa in kastoo uu dheliyey buuq iyo weliba goobtii shirkana laga saaray
way u sharaxeen wax walba waa la dhagaystay waa inay baxaan waa in la soo akhristaa heshiis la saxeexay ama yeelatee ma jiro waladeegaadabaleega heshiis baa loo baxay karo heshiis baa waa nuxur ma nuxur baa heshiisa nuxurka nuxurka buu ku leeyahay
waa khayra distoori wey heshiis la kaalay madaxa hantidhowrka qaranka nuur faarax jimcaale ayaa sharaxaya sababta uu heshiiskan ugu sheegay sharci darro heshiiskan sanadkii hore ayaa la bilaabay bilowgiisii wuxuu ahaa markii kii hore ee b w wo heshiiskii ahaa dekeda berbera ama saaxil area la rabay in lagu siiyo shirkadda uu qalad ka yimi qaladkii waxaa qeyb ka ahaa madax sare oo dowladda federaalka ah iyo madax kale oo iyana somalilan ah marka waxa weeye heshiiskii sida ahaa heshiiskii waa heshiiskan dhalay oo ah kan ciidanka kan ciidanka loo si military base loo siinayo imaaraadka markaasi qaldan xafiiska anigu xafiiska iyagu waxa weeye wuxuu ilaaliyaa hantida qaran hantida qaran oo ah bad iyo deked iyo airboor iyo xuduudaha iyo waxaa hantida la guurtada hantida guurtada waxaasi heshiiskaasi waa khalad dadka xildhibaanada ah ee somalilandna waxaa loo qeybiyo nuqul aan lahayn intestaato aan lahayn oo aan lahayn leter heerkii heshiiskii la kala siixday iyo siixyadii waa laga qariyey waxa weeye ummadda deegaankaa degan heshiiskaana xadgudub buu ka yahay danta ummadda iyo dalka guud ahaan toona lagama eegin shaksiyaad baa galay iyo la galay iyagoo ka eegaya dantooda gaarka ah yani maris bay soo qaateen sharci maahan wax ay ummadda u qabanaysana ma laha sidii aad ku maqlayseen idaacadda iyadii aroornimo ee shalay brofesor xuseen axmed warsame ayaa sharaxay faa'iidada dhaqaale ee heshiiskan balse haddana wuxuu sharaxayaa dhibaatooyinka dhaqaale ee ka imaan kara qaarkood xataa xataa dhaqaalaha laftigeeda dee horta imika faa'iidadeedu baan sheegnay dhaqaal dhibaatadeeda laftigeeda waxa ka mid ah dee miy ogow meesha biyihii cidhiri bay geli doona meesha waa biyo yar tahay oo biyihii haddii ciidan meeshii la keeno laba kun la keeno xataa shaqaalihiisii la keeno aadna wuxuu isticmaalaya cidhiri bay gelayaan dhaqdhaqaaqi gaadiidka cirka badda dhulka waxaasoo dhan baa dhaqa ayaa gelaya oo iska hormaad badan baa imanaya marka shaqaalaha laftigeeda sixirbada dhulka inuu yimaado xataa dhici karto dhulka qaaliyoobo waxyaalo badan baa dhibaato ugu jirta muranka ku aadan faa'iidooyinka iyo sharci ahaantiisa heshiiskan ay dowladda siilaanyo la gashay dalka imaaraadka carabta ee ay saldhigga militari ku yeelanayaan magaalada berbera waxa uu soo kala caddaan doonaa marka ay dowladdu soo bandhigto heshiiskii oo dhammaystiran kaas oo la filayo in golaha guurtida iyo wakiilada iyo weliba dadka reer somalilan lala qaybsan doono